walaal anigu waxaan joogaa magaalada tooxin hadda dabeylahan iyo duufaanahan iyo roobabkii jiray awalkii horeeto waxyaalaha ay geysteen waxaa maantadan hadda dhacday iyo xalay ilaasha la dhacday iyo mid ayaabaha asbuuci ka horeeya dhacay baa horta isugu jiraa ma garatay waa gartay waxaad nooga warantaa bal duufaanadan ugu dambeeyey dabeylahan dabeyluhu waxay geysteen markii hore wadooyinku way goonaayeen wadada isku xigta ee gobolka gardafuo iyo iyo gobolka bari wadada lafagurayo way goonayd ilaa iminkana iyadoo ay go-an tahay wadada roobab kaleeto ayaa balaarnay ma garatay waa gartay dadkii iyagoo awalba xaaladooda ee aada u cuslayd oo de wax gaadiida usoo ganaya aynan jirin badina ay ka xiran tahay haddana roobab labaad iyo hirar labaad baa balaarnay hirarkii shalay iyo ilaa xalay waxay geysteen khasaaro gaadiidka badda hadda saakay anigu markii habeennimadii galinkii dambe baa taleefon igu soo dhacay iyadoo taleefonkaasu dad yaha naloo soo gurnado oo doonihii baa naga caariyey dad baa ku jajabay dhaawacda jiraax si degdeg ah naloo kusoo gurnado ma garat waa halkii markaa meesha meesha ay saaka ka dhaceen waa meel tooxin dhow oo hal kilomitr jiba doonyaha waaweyn oo xamuulka sida oo kalun doon kalluun sida xamuula shan iyo labaatan tan oo kalluuna sidax ayaa meesha ku burburtay laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac iis ah alxamdulilah kolley waa u gurmanay sagaal nin bay ka koobnaayeen laba dhaawaca iyo inti kaleeto kulliga waanu hadda tuulada aan joogna aan keenay ha ayagaa saacaddaa meel lala mali karo oo lagala maca macnaha waxa weye tacaamil karo ama lagu daweyn karo ma jidho laana awalba waxa weye dawo ma haysan garogo-an baa ku jiray dadkii hadda dhibaatadii haddana waxa weeyaan wax loo qabto haba yaraata ahayn in dugsi layska keeno mooyaan wax loo qabto ma jiraan ma garat wa waa gartay marka roobabku ma roobab xoog lahoo da-aya ma dabaylay sitaan bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan halkaaad ka hadlaysaa joogin walaalow roobabku waa roobab aad u roobo badan weeye dabaylo badanna way jiraan badii way kala kacday biyo badan oo buuraha kasoo rogmada badi galaya dabaylna way dhacaysaa roobkuna wuu da-ayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicmaa ilaahay horta nagu dhigtay ilaahay wuu noo nicmeeyey laakiin dee wadadiina way naga xiran tahay waxaa ku jiraa gadoon badina way naga xiran tahay gadoon baa ku jiraa gaadiidki marayana hadda saakada markaa taasi dhacday mid kaleeto kaleetaa dhacday sida baargaal oo kaleeto saxaayin iyo waxbaa jira meesha la yidhaahdo olog iyo daamo iyo bareeda iyo caluula iyo ilaa qandala kulliga way jiraanin gaadiidka wax ku noqda badda darbadihii iyo hidarkii soo kacay ilaa xalay ilaa iyo shalay ma garad